wacan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a cadaa madaxnimo rabee ismagacow aad heshide buug iyo mastaradalahaw macad jaamacada iyo mastareedyada dhammaan nin soo wada maray ahaw ismuuji ha lagu bartee dadkana ugu muran badnow
waaba dardaaran siyaasiga akhrusamaan waxaad kaloo aad maqli doontaan sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo weliba qaybtii labaad ee waraysigii fanaanka weyn salaad derbi awrdi waayo harsan waaye xagga hodanayad lahagtaa
qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiiso badanba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska dalalka dunida qaarkood gaar ahaan kuwa ka mida dalalka ku yaala yurub wax lala yaabo maaha inaad madaxda dalkaasi siyaasi caana taajir aad u lacag badan ama qof kale oo miisaan culus kula dalkaasi aad bas wada raacdaan amaba tareen ama meel kale oo laga adeegta aad ku kulantaan nin soomaaliya oo tagsiilo ka ah dalka norway ayaa la soo xiriiray barnaamijka caweyska washington wuxuu nala wadaagayaa sheeko aad u cajiiba oo la kulantay inta uu ku guda jiray shaqadiisa tagsiilanimo ninkaasi shan iyo toban daqiiqo gudahood ayay ku seegtay inuu gacanta ku dhigo adduun badan oo uu faraqabsiin ganacsi ka dhigto balse noqotay saambuse laga eedaamay bal sheekadaasi haynooga dhaco isagoo magaciisa noogu bilaabaya walaal waan ku salaamay magacayga waxaa la yidhahdaa cabdirashiid maxamed geedi waxaan kasoo hadlayaa oslo norway ee dalka norway barnaamijka waan dhegaystaa infacta keligayna ma ahan haddii aan nahay dadka asxaabta transportka ka shaqeeyo waxyaalaha aanu aadka u xiiseena ee aana sugnuu ka mid yahay malaha waxaan isnidhahnaa waktigaa idinku yara ma idin dheereeyaan aad baad mahadsantaa cabdirashiid anigu meheradaydu shaqaalaa nahay transport baan ka shaqeeya kablan nahay tagsiile tagsiile haa waatay intaa tagsiga waday eed norway joogtay dhacdooyinka kuugu yaabka badan ee aad maantana la wadaagi lahayd maxaa ka mid a v o a haddaan idiin sheego wixii igu yaabka badnaa ee isoo mara waxay ahayd shan iyo tobanka daqiiqo ee igu ee isoo mara ee haddana si fudud igu dhaafo waa tahay tagsiile waa taqaan order baa ii yimid orderka lii yimid baa layidhi waxaad tagtaa gurigaas dadka noocaa iyo noocaa soo qaad deedna waan baxay dadkii baan raadiyey gurigii baan tegey gurigii baa waxaa iga soo raacay ninkii guriga lahaa waan qaaday intii markuu gaariga soo galay buu i wareystay oo yidhi xaggeed ka timid dadkan waa u dhaqan waa u caado inay ku weydiiyaan meesha aad ka timid iyo waddankaaga wixii in wixii intaanu ka wada sheekaysanaynay oo anigana muraayadda dhexe isaga aan kala socday ayuunbuu wuxuu yidhi ma i taqaanaa anigu ninka magaciisa waxaa la yidhahdaa sheel inge royke ninka ugu taajirsan scandinaviyada weeyaan markaan scandinavia leeyahay waa denmark norway sweden oo la isku daray waa ninka ugu macriif badan lagu aqoon badan yahay ayuu ku jiraa wata waa waa ninka dadka dhaqaalaha waddanka sameeyo dadka lagu xisaabtamo ee waddanka weeyaan deena ninkii waxaan idhi haa magaciisii baan si sax u sheegay oo laakiin wejigiisana telefishinada ayuun baan in badan badan badan badan badan ka arkay ninkii gaariguu soo galay intii gaarigii aan wada soconnay baanu sheekaysanay marka adigu isla marnay wax walbo iyo xaggeed ka timid iyo inta maxaad ka hesaa iyo maxaad qabataa iyo shaqadaada ma ku qanacsan tahay intii markaanu dhamaysanay iyuu wuxuu yidhi anigu hebel baan nahay waa sax waa sidaad ii sheegtay haddii maanta lagu weydiiyuu yidhi wax fikir ah oo aan ku idhaahdo fikir shan iyo toban daqiiqa gudahood aad ku keentay oo wax lagu qaban karo haddii maanta lu dhaqaalo lacag haddeertan gacanta lagaa saaro oo lacag socotaba ay kuu timaado lacagtaa waxa faa'iidada lehee aada gelin lahayd waa tahay kaaga daranay gaariga aan wado waa baabuurtan moderate ka ahee cusub macnaha ama bil ha jiraan ama laba ha jiraan oo wuxuu leeyahay waxa la yidhahda overbooking waa kaamirooyinkan baabuurka lagu sameeyo yuu leeyahay marka dadka shandhiiska la yidhahda caanka ee mar walba meelaha kaamirada way ka cararaan marka wuxuu og yahay waxaana is idhi malaha been ma sheegi karo waxa uu sheegahayo kamirada berriba qaban intaan fikirahay u yidhi shan iyo toban daqiiqaan ku siiyey yidhi saacaddina waan kuu bilaabay intuu saa gacanta yidhi anigu maskaxdayda ayaan dib ugu noqday war makanaad u dhiibtaa mashruuc hore iigu diyaarsanaa ma lahan waxaan hayaa ma lahan intaan marba mid qaadayay fikirkii iyo wuxuu igu yidhi saacaddii way dhamaatay haddee v o a maxay kaaga caddahay ninkii kolleyda hadda waan raadiyaa waxaanu isleeyahay waagii adigoo waxba kuu diyaarsaneen buu duurka kaa helay hadduu maanta ku soo maro insha allah waxaan rajaynaya dee shan iyo toban daqiiqo ka bara ka badan inay mar labaadna soo marto kulligeenba aad baa idiin salaameeya waa tahay aad iyo aad baad mahadsan tahay waa tahay dhegaystayaal abwaan hurfe cali qaylo oo ku sugan dalka sweden hore ayaad ugu maqasheen heese uu hal abuuray barnaamijkeennan caweyska washington caawa wuxuu inoo hayaa suugaan kale oo uu sheegay inuu kula dardaarmayo siyaasi aakhrisabaan oo uu leeyahay adigoon waxba isla haynin muran iyo jujuub meel walba la taagnow cidun baad u talin doontaa bal hurfe iyo gabaygaasi yaan idiin kala baxo waayaha waad ogtihiin siyaasiyiintii waa farihii ka badatay marka waxaan rabaa inaan ku darsado ana hal siyaasi inaan ku darsado si aanan u qadin marka tix yar baan oo jiiftaahaan kula ballamayaa haddii alla idmo siyaasigeyga ka qaybgalaya siyaasiyiinta tirada badatay oo soomaalida mindhaayo ina walaal cadaa madaxnimo rabee mudnaanta siyaasigiyo macnaha soomaaliyeed maadooyin makaabara hortii madashii tolkiyo qabiilka u muxaadaree kunkaa meel kaga dha iyo miisaankii beesha iyo xaqoodoo maqan u sheeg qaar baa ku muraadsadiyo miskiinaa baylahshaye inaad wiil soo murbaxay oo maahira weliba tahay cadkii meeluu jirana lahayn karin maalin qura hadba ugu muusannow ugaas maamuusan iyo islaanka wax maamuliyo garaad madax duuban iyo iimaankii maracad iyo malaaq iyo odayba noqo muftiga shiikhooda noqo abwaan murtidiiya noqo caaqil muruq bixiyo noqo geesiga lagu maato noqo maxkamadda garqaada noqo qaadiga waxmeheriyo noqo ninkii xil mutaystay noqo nimaan laga maarmin noqo tolnimadoo miiro noqo mas-uuliyadoo dhan noqo munaafaqadaynta baro mid iyo laba kula jiriyo dar kuu maaliya lahaw miiraashka sufeetig iyo ka dheeree miigga kaca hanweyn kama maarantide ismagacow aad heshide markii xiga midab dharliyo suud iyo koor muuq la xidho buug iyo mastaradalahaw haraga la maroorsanow macad jaamacada iyo mastareedyada dhammaan nin soo wada maray ahaw ismuuji ha lagu bartee dadkana ugu muran badnow markii xiga ururadiyo siyaasadda uga mid noqo beesheenaa ugu mug weyn beelaha kala miro ka badan dhulkay maashayn kartaa cirkaasay ka muuqataa maroodiga xoog ka weyn baddiya maanyaday hayaan dad laba miilaysan karo haddaan loo maara helin masiibay dhiga hayaan intaa miiska u garaac markii xiga ina walaal maslaxad soomaaliyeed ka dhigo madadaala iyo waxaan meel mari karayn konton dhaarmayda iyo kitaabba haddaa martana mar qura haw joojinine kas iyo maagaaga iyo muraad weligaa lahaw sidaasay ku miro dhashaa oo waxaabad u qortay c v jac buraho oo aan meelna celinayne
hoog iyo ba iyo xaatoolay ka shaqee weligaa
waa tahay haatan waa sheekadii adeegto oo sidii aad toddobaadkii horeba ku maqasheen maryan laga soo saaray cusbitaalkii lana keenay gurigii lagu waxyeeleeyey waxaa la socda ninkii fidnada geystay iyo dhakhtarkii oo isaga lafahaantiisa u muuqda mid qayb ka qaadanaya in xaajada la daboolo nasiib wanaagse haweenaydii guriga lahayd weli sooma ay noqon oo safar bay ku maqan tahay gurigii markii lasoo galayba maryan waxaa lagu bilaabay in la siiyo daawooyinkii dhakhtarka looga soo qoray aan idiin kala baxo xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii inooga sii ambaqaada
takhtarkii oo nin balaayaah iska dhigaya warqado uu awal horay u soo qorqoray intuu soo bixiyey yidhi dawadaas baad qaadanaysaa sidaasna waad u qaadanaysaa waxaan hubaa inaad dhaqso u bogsoonaysid intaa markuu yidhi ayaa inkastay lama filaan labadoodaba ku noqotay maryan gocatay sida gabarnimadeedii u baaba'day looguna ciyaaray iyadoon iyadu raalli ka ahaynna inta la kubsaday dhegta dhiigga loogu daray taasoo ilma soo dhaaftay inannima maxay tahay waa asturnow oo yaan lagu ajarin asluubta iyo anshaxa bulshadaadu ku siisayna lahaw asluub odhanaysaa jirta ama inan noqo ama afo haddii kale afka gooso maryan afkay goosatay iyaduse isuma geyne waa loo geystay takhtarkiibaa arkay inay ooyeyso ilmana ka qubanayso wejigeedu ma muuqane hoos buu u gamboonaa garbasaar cala lehe toltol badan bay madaxa kusii duubatay ninba meel baa u cad maryan dhibaatada la walaalowday bay la gubanaysay cabdi waxaa u cad siduu isaga moosi lahaa ceebta oo xitaa hadday la noqoto diyaar wuxuu u ahaa inuu maryan dilo takhtarkana waxaa u cad qadaadiicda loo sheegay iyo siduu weliba ugu nabadgeli lahaa ceebtana uu u aasi lahaa maryan markay cabbaar meeshii xiqiiq lahayd lagana guri waayey ayay iska aamustay madaxa waxba kor uma qaadine cidiyaheeda cageed bay farfartay iyadoo kaba dhaaratay inay marnaba kor u soo eegto kii kufsaday iyo takhtarkusheegga cawcawleh way ka holeeleen inay wejigeeda arkaan takhtarkii markuu arkay waxa meesha yaal ayuu waraaqihii daawada intuu cabdi faraha ka saaray u iiljabiyey si uu isagana u diro cabdi wuu fahmay waxbana ma joogjoogsane intuu kacay buu haddiiba lacagtuu heli karayay soo dhuftay way dhammaan weysay taasuu hooyadii inta u tegay lana socodsiiyey dhibaatada meesha taal iyo siduu u rabo inuu isaga mooso habartii intay u riyaaqday ceebta la owdayo bay faraha ka saartay lacagta intii ka dhimanayd ee uu sugayey cabdi baa takhtarkii u tegay intuu lacagtii la cararay wuxuuna yidhi takhtar imaqal waa inaad naga warqabtid maxaa yeelay cid ama takhtar kaloo aan arrintan tusayaa ma jirtee waa inaad ogsoonaatid si fiicanna ula socotid haddaba ogsoonow hadday fakato inaan dembigan keli ku ahayne aad adiguna ila wadaagtid takhtarkii oo dhanka lacagta aad ugu faraxsan dhanka dembigana ogsoon baa inta hadal kale laga sugayay yidhi waxaan idin weydiiyey waxaanoo lacag ah sidee baad guriga ugu haysateen mise bangigaba lacagta ma dhigataane barkimooyinkaad ku laabataan la yaab ma lihidinoo annana waannu shaqaynaa idinna waad xaddaan dowdow soo bax baa la leeyahay oo ay sacabka leefaysaa adeer maxoogaaga lacagtaa baa ku maskax martay oo adiganoo waalataybe cabdi oo qoslayaa yidhi mayee waxaa yaro ila cuslaaday sidaad haddiiba si sahlan toddoba kun oo shilin ula soo booday anigu kala garan maayo tuug iyo mushtar isba waa tuuga midaad tahay takhtarkii baa yidhi cabdi baa kasii daba tuuray ninba dhan buu u dhaqaaqay iyadoon laysba sii barane intaa lagu kala dheelmaday cabdi markii gurigii uu soo galay ayuu xasuustay inaannu takhtarka magaciisa aqoon wuu naxay oo inta kor u booday maleeyey meeshuu ka ogaan lahaa magaciisa wuxuu istusay inay ugu dhowdahay inuu dib ugu laabto cisbitaalkii si uu hadhow hadduuba waayo uu uga baadigoobo habeenkaas sidaas ayaa lagu kala seexday kadib markii su'aal la'aan dawaday u baahnaydee loo qoray uu siiyey maryan iyadu may hadlayn hadalka la yidhaahdana way maqlaysay hadba wixii samee la yidhaahda ama dawada laqna way samaynaysay habartii waagii baa dusheeda ka baryey iyadoo indhuhu cascas yihiin ayay soo toostay cabdi kac oo arag in maryan ayan saakana quraac samayn isagaa qashay ayuu ku eedayaabay habartu hoosta ka lahayd ilmihiibaa iyana kaagacay intay indhaindheeyeen bay arkeen quraacla'aanta meesha jirta aabbahood oo isna shaqo u qalab qaatay bay inta u yimaadeen lacag weydiisteen farahuu ka saaray cabdi markuu ogaaday in ilmihii baxeen buu inta maryan u yimid yidhi maryan saaka bal iska waran xalay ma gamaaday maryan oo aad markaa u ladnayd xishoodkiina ka soo yaraanayo ayaa tidhi waa ladnahay xalay waan seexday cabdi baa qaadan waayey maryan oo si fiican u hadlaysa markuu arkay intuu qoslay oo hoos ka reereeyey buu yidhi eebow mar noo ladnaysii aad baan ugu farxay ladnaantaada inkastoon anigu ku yeelay wax kastoo ku gaaray anoo taa kuu qirsanna waa kaa abaalmarinayaaye igu ogsoonow waa ballan maryan aragtay siduu ugu jilicsan yahay shaqaduu tegi lahaa buu uga daahay baasabaasaynta maryan lacag badan buu inta hooyadii ka qaaday faraha ka saaray hadalna wuxuu ka yidhi maryan wixii dhacay dhace arrintana hadda dhexdaynay taallaa marka midda aan ku leeyahay waxay tahay horta lacagtan adigaa iskale oo waa xaal gafkii aan kugu sameeyey aan kaa siinayo midda xigta hal baan kaa codsanayaa ah inaadan arrintan cid kale oo labadeenna aan ahayn ogeysiin
waa hagaag toddobaadka dambe ayaynu ogaan in maryan ay ka ogolaato xaajadaasi in daboolka la saaro iyo in kale haatanna waa qaybtii labaad ee waraysigii aan la yeeshay fanaanka caanka ah salaad maxamed shardi salaad derbi salaad toddobaadkii hore waxaynu sii daynay heesihii kuugu horreeyey iyo bilowgii fankaaga bal caawana haddaynu hore ugu sii soconno hanaqaadkii fankaaga ruwaayadihii kuugu horreeyey ee aad wax ka matasho amaba aad heese ka qaado kuwee ka mid ahaa horta riwaayadihii waagan militariga ahayn ayaa horeeyey oo riwaayada militariga oon dhigi jirnay laakiin adigu riwaayadahan kale ee caadiga ah waxaa qabrigii jacaylka oo kale xoskii jacaylka xuudbal kuwaas isdaba haysto saddexda ahaa ayaan maaragtay wax ka dhigi
riwaayadahaasi markaa tee ugu horreysay qabrigaa ugu horreeyey qabrigii jacaylka waa tay marka iyaa lahaa riwaayadaasi qabrigii jacaylka oo dabcan riwaayadaha ugu caansan soomaalida ku jirta maxamuud cabdullaahi singub ayaa riwaayadaasi ka lahaa actor ayaan ka ahaa marka meel kasta waa geynay hadda ceergaaban inta tagnay burcaan ka tagnay ceergaaban tagnay laas qoray xataa waa geynay boosaasaan saas usoo marnay intaan meel kasta waa ka dhignay riwaayadahaas riwaayadaha waa la jeclaa beryahaas heesihii markaa ku jiray qabrigii jacaylka bal aynu soo qaadano waa qabrigii jacaylka adigu heese badanaa ku jiray laakiin kuwaasaan siina wada qaadnaayay u badnaayeenba kuwaasoo meelinay ahaayeen heri maahee
halbowlii dhiigii buu habay hanku hayo way hanqaar tahay halbowlii dhiigii buu habay hanku hayo way hanqaar tahay urdi waayo harsi waaye xaggi hodaniyadnahadta urdi waayo harsi waaye xaggi hodaniyadnahadta obaan deeqda ruux dhib weynahaye hanku hayo way hanqaar tahay obaan deeqda ruux dhib weynahaye hanku hayo way hanqaar tahay urdi waayo harsan waaye xaggi hodaneyadna hagtaa urdi waayo harsan waaye xaggi hodaneyadna hagtaa
ya salaam waa hees aad iyo aad loo jecel yahay Eh, bal hadda mid bal haddana mid kale oo isla riwaayadaasi ka mid a haddaad noo soo qabato salaad maxaa tidhahdaa lix kun iyo lix boqol
Thank you. habal iscashaba nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgelyayno amaligisaseed ama labal iscashaban nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgelyayno
waatahay salaad intaasi ayaynu qaybtii labaad ee waraysiga ku joojin doonaa caawa heesanu guud ahaanba barnaamijka ku soo xidhno oo isla ruwaayadaasi qabrigii jacaylka ka mid ahayd haddaad noo soo qabato teebaad ka dhigi lahayd iyo haldahay waxaa jira geedaar weyn oo hanti aduga nin habal dhashay ah hoosu dhaadhac midka ay tiraa
nuxurka ka hadal nuxurka ka hadal bay leedahay waa badnaayeen saas aaday u badnaayeen haldaayay waxaa jira geed harweynoo hantiyaad u leedo aad baad u mahadsantahay salaad derbi toddobaadka dambe ayaynu halkaasi ka sii wadi ruwaayadihii aad qaybta lixaadla ka qaadatay ee guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington heestaasi ayaanu ku soo gebagabaynaynaa waa inoo iyo toddobaadka dambe inta ka horraysana cawaysin wanaagsan kooban inta midhaha uu hayse gaajo anaguna hagaagin nin habarkash almaseegi waaye nin habarkash almaseegi waaye hawlahan nibaliga fuuli nin habargash almaseegi waaye nin habargash almaseegi waaye hawlahan nibadila fuuli
Hosu dada, hosu dada.